الحمdu لله والصلاaة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدina محمد وعلى آله وصaحبه أجمعين maanta oo ay taarikhdu tahay kowdii bishii ramadaan kun afar boqol soddon iyo sideed waxaa halkan in shaء allahu taعaalى misl daar qur'an uu sheekeena sheekh cabdالlah xasan xaashi albadwaraawi uu ka jeedin doonaa mowduuc ku saabsan soonka mowduucaas oo ah fiqhu siyaam fahamka soonka sheekhaana in sha allahu tacaala aanu uga baxaynaa wixii su-aale ay dadweynuhu soo gudbiyaana in sha allahu tacaala sheekha ayaanu u bandhigi doonaa falyatafadal الshayku mashkuura wamajuura jazakum اllah khayr الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بقى سبحانه وتعالى أمان يمهد ميسترا حق له الله سبحانه وتعالى إن قارسيي بشي رمضان ilaahay waxaynu ka baryaynaa saa uu inoo gaadhsiiyey inuu inoogu dhammeeyo nolol caafimaad qab iyo cibaado wanaagsan soomku si aynu ogsoonnahay walaalayaal waa tiir ka mida tiirarka islaamka siduu inoo sheegay nebigeennu calayhi salaatu wasalaam bunya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu اllah wa iqaami salaati wa iitaa'i zakaa wsawmi ramadaan waxaji lbeyti man istataaca ilayhi sabiila islaamka waxaa lagu dhisay buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam oo tiiraru ah shan arrimood towxiidka ayaa u horeeya waa shahaadateynka salaada zakada soomka iyo xajka soomku waxa uu ka mid yahay cibaadaadka kuwa ugu fadliga iyo qiimaha badan ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay sir udhaxaysa isaga iyo addoonkiisa rabbina subxaana wa tacaala ma xadidin fadliga iyo abaalka uu siinayo qofka sooma ilaahay subxana wa tacaala daraaddii u sooma wa ana ajzi bihi buu ilaahay arrin ku soo ururiyay aniga ayaa soomka ka abaalmarinaya ilaahayna subxaana wa tacaala waa qani waana deeqsi rabbi subxaana wa tacaala abaalmarinta uu ballan qaaday waa abaalmarin weyn oo ballaadhan baa la odhan karaa soomku maadaama uu yahay cibaado qaaliya oo faral ku ah qof kasta oo muslima oo qaangaada oo miyir qaba oo soomka awooda oo ka maran xanuun iyo safar iyo waxyaabaha kale dadka soomka u diida sa waxyaabaha dumara ku saabsan maadaama uu faral ku yahay wax kastoo ilaahay subxaana wa tacaala uu faral yeelay waxa uu leeyahay laba shardi shardiga koowaad wuxuu yahay ikhlaasu niyati lilahi subxaana wa tacaala ilaahay daraaddii in loo sameeyo cibaadada oo qofku uu ka jaro daymoodka makhluuqaadka oo dhan oo cidda qura cibaadada uula jeedo uula qastiyaya allah subxaana wa tacaala u noqdo sida ilaahay subxaana wa tacaala uu yihi wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diin wax kale lama amrin bal wax kale looma abuurin waxaa loo abuuray oo la amray ilaahay subxaana wa tacaala inay caabudaan cibaadadaasi shardi baa loo dhigay waa inay xaal lahaadaan xaal waa inay ku sifoobaan markay cibaadada gudanayaan xaalkaasi waa maxay mukhlisiina lahu ddiin waa inay ahaadaan kuwa ilaahay subxaana wa tacaala cibaadada u gooni yeelaya oo rabbi daraaddii oo qura u samaynaaya iyagoo ilaahay subxaana wa tacaala jaceyl oo weyneynaya rabbi subxaana wa tacaala wax kaga doonaya oo ugu dhowaanaya shardiga labaadee cibaadadu ay leedahay waa alitibaac oo looga jeedo an takuuna muwaafiqa lisharci lmunazali calaa muxamedin sala allahu calayh wasalam inay noqoto cibaadadu mid waafaqsan oo ku jaan go-an shareecada ilaahay nebi maxamed uu kusoo dejiyey oo ay noqoto mid loo gudanayo sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu asteeyey isla markaana uu sameeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku camal falay taana nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kaynoo sheegay markuu yidhi facalaykum bisunati wa sunati alkhulafaa alraashidiina almahdiyiin wadadayda mara buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam aniga igu dayda intaan ilaahay ku caabuda ku caabuday ku caabuda ziyaadaad iyo dheeranaha dheeraadna ha ku darina waxna ha ka bedelina waxaanu inooga digay nebigeenu calayhi salaatu wasalaam cibaadadu inay u dhacdo si uu qofku iska jidaystay oo isaga la qurux badnaatay oo khilaafsan siduu u sameeyey nebigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yihi nebigu wa iyaakum wa muxdathaati lumuur waxaan idinka digayaa waxyaabaha diinta lagu soo daro adduunyada waxyaaba badan baa lagu soo darayaa mar haddaanu an wax la xaaraantimeeyey asal waxa waa inuu mubaax yahay laakiin diintu iyadu waa dhammaystirantay alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina meel wax lagaga daraa ma jirto wixii diin lagu soo daro ama caqiida ha noqdo ama camal ha noqdo ama cibaado dheeraada ama cibaado nebigaba ka sugnaatay laakiin si kale iyo qaab kale loo gudanaayo waa idinka digayaa buuri nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam waxaanu rasuulkeennu sheegay qofka sameeya camal uu ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaanayo camalkaasi oon waafaqsanayn sunnihii nebiga iyo waddadiisii inaan laga aqbalahayn si kasta ha ugu dadaalo oo ha ugu tabco si kaste ha ugu daalo si kaste waxba yaanu iskaga hagranin marka uu camalkaas samaynayo faqaala calayhi salaatu wasalaam man camila camalan laysa caleyh amruna fahuwa rad qofka sameeya camal aan waafaqsanayn shareecada laygu soo dejiyey waa marduud buuhi nebigu waa lagu celinaya laga aqbali maayo arrinku mar hadduu sidaa yahay bishii rabadaanna inoo bilaabanto ilaahayna gaadhsiiyey waxaa waajiba qof kasta oo muslimi in acmaash acmaasha uu samaynayo rabadaan dhexdeeda uu miisaan uga dhigo xadiidka cumar uu nebiga ka wariyey inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likuli imri'in maa nawaa oo uu isweydiiyo maxaad niyeysan tahay markaad soomayso markaad salaad taraawiix tukanayso markaad qur-aan akhrinayso markaad ducaysanayso yaad ula qasdiday yaad wax kaga doonaysa waa miisaan xadiidkaasi waxaa kaloo waajiba qofku cibaadaadka bisha rabadaan dhexeeda uu ku dadaalayo soomkuna uu ka mid yahay inuu waafajiyo soomkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo cibaadadii nebiga taasina waxay ku imanaysaa qofku inuu aqoon u yeesho nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu u soomay muxuu axkaam soomka u sheegay siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam u tukaday qur-aanka siduu u akhriyey siduu u ducaystay muxuu nebigu sameeyey muxuu sheegay muxuu ku hadlay muxuu diiday muxuu ogolaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam waayo qofku markuu garto cibaadadan qaabka loo sharciyeeyey ayuu waafaqi karaa sida khilaafsanna uu iska ilaalin karaa laakiin qofku haddaanu garanahayn cibaadadani qaabka ay sharci ku tahayba isagoon islahaynba wax khalad oo wax xumeeba aan islahayn ayaa jahligu uu khalad sabab ugu noqonaya waajib waxaa ku ah qof kastaoo muslimi cibaadaadka waajibka ku ah ee faralka inuu barto nabigeennu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam طلب العلم فريضة على كل مسلم cilmiga in la dalbo oo cidda taqaano loo doonto oo laga bartaa waa faral saaran qof kasta oo muslima cilmiga uu nabigeenu عalayه الصلاaةu وaسلاam sheegayaana waa alcilm الmuنزل عalى محamdi almawruث canه waa cilmiga lagu soo dejiyey nebi mحamed عalayه الصلاaةu وaسلاam ee nebi mحamed looga hadhay ee laga dhaxlay waa qur'aanka oo hadalka ilaahay iyo xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa soo raacaya culumta kale qofka ku caawinaysa inuu fahmo qur-aanka iyo xadiidka wa ilaa culumta o dhan waxaa asal u ah oo ay u noqonaysaa oo haddaanay u markhaati kicin aanu waxaasi cilmiba noqon ahayn waa qur-aanka iyo xadiidka nebigeenna calayhi salaatu wasalaam marka cilmigii qof kasta oo muslima umiir qaba oo qaangaada barashadiisu waa faral saaran faralla culimadu marka ay macnaynaya waxay ku qeexaan waa arrinka qofku hadduu ilaahay daraaddii u sameeyo laga ajar siinaayo haddii uu ka tago cudurdaar la-aana aahim uu noqonayo mid dembaabay oo mudan in ilaahay subxaana wa tacaala u ciqaabo fi dunyaa walaakhira cilmiga haddaba guud ahaan faral ku ah qof kastoo muslima ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdee wuxuu u qeybsamaa say culimadu tilmaamaan fardu caynin wa fardu kifaayatin cilmi qof kasta goonidiisa faral ugu ah oo isaga laftiisa laga rabo oo dadka kale oo dhami haddii ay bartaan faralku aanu isaga ka dhacahay iyo cilmi la dhahdo fardu kifaaya waa cilmi ummadda in ugu filan oo kaalintaa u buuxin kartaa haddii ay barato inta kale faralku uu ka dhacayo culamaaul islaam labadaa cilmina waa kala xadeeyeen alimaam cabdullaahi bnu mubaarak walawsaaci waimaamu malik waimaamu axmed wa sufyaan wagayruhum raxmat ullaahi calayhim marka ay sheegayeen ay tilmaamayeen cilmiga barashadiisu ay faral ku tahay qof kastoo muslima goonidiisa faral ay ugu tahay waxay yidhaahdeen waa cilmiga qofka camalkiisa ku saabsan habeenkii iyo maalintii aimada qaarkood markii su-aashaa la weydiiyey waxay yidhaahdeen undur maa yalzamuka fi lyowmi walleyla fa hada huwa alfardu calayk waxaad eegtaa habeen iyo maalin kaste maxaa adiga si gaara lagaaga rabaa inaad samayso kaas ayaa fardu cayn kugu ah oo adigu inaad barataa ay waajib si gaara kugu tahay salaadii oo kale fi lyowmi walleyla shan maalmood baa qofka laga rabaa qof kasta inuu bartaa fardu cayn bay ku tahi waa faral isaga saaran dadka kale oo dhami culamo hadday ku wada noqdaan faralkaa isaga ka dhici maayo haddii uu tukanayo salaadii iyo axkaamteedii iyo maxaa shardi waa maxaa tiirar u ah maxay ku burtaa aanu garanahay inuu iska wada un culimadana aanu waxba weydiinahayn qofkaasi qof dembaabsan weeye waayo cilmi faral kua ayuu ka tegey culumta qaarkood waxay ku tacalluqdaa ama ku saabsan tahay camallo wakhtiyo gaaro qofka laga rabo wakhtigan aynu joogno camallada la rabo waxaa u horeeya u faralsan sawmu nahaari ramadaan maalinta ramadaan in la soomo qof kasta oo soomkaasi uu ku waajibay inuu bartaa waa faral saaran dadka kaloo dhami haddii ay bartaan faralka faralku isaga ka dhici maayo qofkana cibaadadiisu waa inay noqoto cibaado cilmi ku dhisan waayo cibaadadu haddii aanay cilmi ku dhisnayn oo qofku uu doono inuu cibaadaysta uun lumitaan baa laga qaadaa ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu inoo jideeyey ragcad kastoo aynu tukanno faatixada aynu akhrino inaynu ilaahay subxaana wa tacaala ka magan gallo waddada laba qolo qolo waa qolo ilaahay u cadhooday qolana waa qolo lumay gayri lmaqduubi calayhim wala addaaliin ilaahu nagu hanuuni waddada toosan naga badbaadi waddada ay mareen labadaa qolo qoladaas aada u cadhootay iyo qoladaa lunsan qolada ilaahay u cadhooday waa alyahuud ilaahay subxaana watacaala yahuud muxuu ugu cadhooday liannahum lam yacmaluu bicilmihim cilmigii iyo aqoontii ay lahaayeen baanay ku camal falin aqoonta ay lahaayeen waxaa ka mida ilaahay qur-aanka uu ku sheegay waxay si dhaba oo xaqiiqaa oo shakilaan ay u garanayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu yahay rasuul ilaahay soo diray haddana way beeniyeen badankoodii bal nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ka hor yimaadeen waana dacaayadeeyeen yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum faqadiba allahu calayhim ilaahay baa subxana wa tacaala u cadhooday cilmigii ay garanayeen markay ku camalfali waayeen ee midhihiisu ay noqon waayeen camal saalixa qolada labaad waa qoladaa lunsan waayo waa annasaara muxuu ilaahay ugu xukumay bidalaal inay lunsan yihiin liannahum cabadu llaha bijahlin ilaahay bay caabudeen subxaana wa tacaala jahli bay ilaahay ku caabudeen falazima min dalika alibtidaacu fi diin illah arrintaa waxaa ka dhalatay inay iska jidaystaan cibaadaad aanu ilaahay uga sharciyeenba ama kuwii loo sharciyeeyey qaabkii loo sharciyeeyey qaab aan ahayn inay u gutaan deeta natiijadu waxay noqotay inay noqdaan kuwo ka lumay waddada saxda ah ee ilaahay subxaana wa tacaala lagu gaadho raalli aanshihiisa lagu gaadho naciimkiisa lagu gaadho ilaahay cadhadiisa iyo ciqaabkiisa lagaga badbaado qofku haddaanu isagu diinta aqoon u lahayn inta aanu camalka samayn waxaa waajib ku ah inuu waraysto wax uu weydiiyo dadka ahlulcilmiga ah ilaahay baa yihi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun dadka aqoonta leh ee cilmiga u saaxiibka wax weydiiyay buuhi ilahay haddidaan idinku aqoon lahayn jahli ha ku shaqaynin waayo qofku haddii uu jahli ku cibaadaysto waxaa dhaci waxaa dhacaysa inuu daalo wax tabaroo haba yaraatee ula hadhay aanay jirin waxbana aanu iska xistin haddana maca daalika camalkiisuu yahay mid aan si saxa u dhicin tusaale u qaado nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa masaajidka isagoo dhex fadhiya usoo galay nin ninkaasi halkaasu ku tukaday salaadiisii markuu dhammaystay isagu markaa isma lahayn waxbaa kaa khaldan iyo waxbaa kaa maqantoona wuxuu isu arkayay nin tukaday oo salaadii gutay nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam fasalama calayhi rasuulku u salaamay faradda calayhi nabiyu salaam nebigu salaamtiibuu uga jawaabay uma qaala lahu irjic fasalli fa inaka lam tusalli ninkii nebigu wuxuu ku uhi orodoo noqo oo tuko waayo maa tukan tii hore aad tukatay salaad may ahayn isaguna wuxuu islahaa waxba kaama khaldanaa salaad saxa baad tukatay buu islahaa wuu noqdo mar labaad buu tukado haddana waa soo noqday sidii buu nebigu ku yidhi mar saddexaad buu haddana ku noqday nebigu kusoo noqday calayhi salaatu wasalaam sidii buu nebigu ku yidhi markaasuu gacmaha taago oo uu isdhiibo uu yidhi waladii bacaaka bilxaqi laa uxsinu hayraa faxallimnii waxaan ku dhaartay allaha diinta xaqa kuu soo dhiibay taa midaan ahayn anuu garan maayo taa aad tidhi salaad maaha ibar buu yidhi iyada lafteeda ayaa arrin qiimo badan qofku inuu isgarto in cilmi uu ka maqan yahay deetana cilmigii ciddii garanaysa uu yidhaahdo ibaroo ii sheega laakiin waxaa ceeba oo culimadu dhan waa jahli murakaba qofku waxaanu aqoon u lahayn oo haddana uu isleeyahay aqoon baad u leedahay waxa iyaduna ceeb kalaa iyadoo la leeyahay ha lagu baro war dhegayso war kaale war buugga soo qaado war kitaabka soo qaado oo uu is og yahay inuu cilmigaana u baahan yahay haddana inaanu diyaaru ahayn marka bisha rabadaan axkaam aada u fara badan ayaa soomkeeda iyo salaadeeda iyo arrimo kaloo la xidhiidhaaba ay leeyihiin qofka muslimka waa inuu barto oo aqoon uu yeesho darsigan biidn illaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku saabsanaan doonaa si aada maqasheen fiqu siyaam axkaamta soomka iyo fiqiga cibaadadaasi ay leedahay weliba insha allah waxaynu si gooniyo xoogga u saari doonaa arrimo fara badan oo axkaamta soomka ka mida dadku in fara badan bay maqleen oo aada bay ugu soo noqnoqoto waxaa laga yaabaa rabadaan walba in loo sheego iyada lafteeda la dayn maayo waa la sheegayaa waayo in maqashay hadday jirto garanaysa inaan garanahayn baa jirta in maqashay baa jirta oo ilowday in garanaysa oo xusuusan oo haddana aan dhaqan gelin oon ku camal falin baa jirto tadkiir iyo xusuusin u baahan waxaynu markaa sheegi doonaa inuu si gaara insha allah xoogga u saari doonaa masaa'il fara badan baa jirta oo wakhtiyadii hore aan jirin oo dadka la soo daristay cudurraa jira qaabab waxa weeyaan cudurrada lagu daweeyaa jira safarro gooniyo hadda soo darriyey baa jira waxyaabahaasina raad bay ku yeesheen axkaamtii soomka culimada islaamka ee casrigan joogta ee darajatul ijtihaad gaadhayna masaa-ishaasi waa daraaseeyeen iyagoo ka duulaaya usuusha shareecada iyo maqaasida diinta iyo adilada qur-aanka iyo axaadiida nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ijmaaca iyo qiyaaska saxiixa ah marka kuwaasi oo aada iyo aada loogu baahan yahay in badanoo ka mida insha allah darsigan waa laga maqli doonaa darsigeenna maanta aynu waxaynu ka bilaabaynaa axkaamu niyati fi siyaam axkaamta ay leedahay niyadu ama niyeysigu soomka dhexdiisa niyadu waa shaqo iyo camal qalbigu u qabto xubnaha nuuqdaana ma qabtaan carabkuna ma qabto walihaadaba fuqahaa ulislaam waxay isku waafaqeen ana maxalaha alqalb meesha wax laga niyeystaa qalbiga inay tahay taasi wax khilaafoo haba yaraatee ka taagani ma jiro niyadu markaa soomka maxay u tahay ma sunnayaashiisay ka mid tahay ma waajibba haddii laga tago ajarku nuqsaamayo ma shardiba ma rukunba niyadu waxa ay ka mid tahay tiirarka soomka ayay ka mid tahay oo soomku gebigiisuba laba qodob buu kusoo ururaya anniyatu walimsaaku can almufatiraat min tuluuci alfajri asaadiq ilaa quruubi shams inuu qofku niyeysto oo qalbiga uu ka go-aansado inuu ilaahay ugu cibaadaysto subxaana wa tacaala marka waagu uu bariyo ilaa gabalku uu ka dhacaayo waxyaabaha loo diiday qofka sooman inuu iska daayo waa tiirka koowaad ee tiirarka soomka xaqiiqada soomku laba arrimood ayuu ka kooban yahay mid waa niyadaasi aynu qeexday arrinka labaadna waa tarku lmufatiraat min tuluuci alfajri ilaa guruubi shams waa waxyaabaha soomka buriya ee qofka sooman aan loo ogolayn qofku inuu ka tago iska daayo laga bilaabo markuu waagu beriyo ilaa ay qoraxdu dhacayso xaqiiqada soomkuba waa labada arrimood haddii labada arrimood la waayo soom ma jiro haddii ka hore la waayo oo ka dambe uu joogo soo ma jiro haddii ka dambe la waayo oo niyadii ay joogto soo ma jiro labadaa marka la helo ayuunbaa xaqiiqadii soomka la helay niyadu markaa soomka laga maarmaan bay u tahay oo soom niyo la-aan ma ansaxaayo waxaana u daliila qowlu nabiyi calayhi isalaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat acmaasha halka laga eegaya laga xisaabsanayaa in mid la xisaabsado ay noqonayso oo la tirsado ama ay noqonayso mid waxba kama jiraan oo la tirsan waa niyada wa inamaa likulli imri'in maa nawaa qof walibana wuxuu leeyahay wuxuu niyeystay haddaad soom niyeysatay soom baad leedahay haddaanad soom niyeysan niyadaadu ay tahay maalinka inaad iska afurnaatood wax iska cuntood iska cabto markaana soom ma lihi niyadu niya anniyatu fi sowm sida axwadkii waxay tahay diin ilaashigii xalaal miradku uu ku jiraa rabadaanba ha lagu jiro wakti soom kaleba aanu suurtoobayn ha lagu jiree waa inuu qofku cayimo niyada oo niyeysto inuu soom rabadaan soomkiisu uu yahay oo soom kafaarana aanu hayn soom nadarna aanu hayn soom qallana aanu hayn soom sunnana aanu hayn ee soomkiisani uu yahay soomkii bisha ramadaan niyada qofka goormaa laga rabaa niyada qofka waxaa laga rabaa intaanu waagu baryin ee waktigii soomku aanu bilaabmin habeenkii oo dhan qofku waa niyeysan karaa markuu gabalku dhaco laga bilaabo ilaa waaga berigiisa inta ka horeysa waa waktun wa zamaanu liniya waa wakti iyo xilli niyadu ay leedahay saacad kastoo qofku uu niyada la yimaado niyadu waa ka ansaxaysa niyada dabadeed qofku inaanu waxba cunin ama waxyaabihii soomka burinaayey in aanu samaynin shardi maaha niyada mar haddii habeen lagu jiro waa laga dambaysiin karaa waxyaabihii soomka burinaayey oo adoo niyeystay berri inaad soonto ayaad wax cuni kartaa ood wax cabbi kartaa waxyaabaha kale soomka buriyo qofku uu samayn karaa waxyaabahaas dee soomka ayay jebiyaan laakiin niyeysiga soomka la niyeysto goor habaannimaa ma jebinaya waxyaabahaasi haddii qofka markaa waagu uu ka baryo isagoo aan niyeysan maalinkaa soomkeeda maalinkaa soomkiisu ma jiro laakiin maadaama maalinku maalin rabadaan uu yahay qofkuna uu ka mid yahay dadkii soomka laga rabay waa inuu sameeyo wax loo yaqaano imsaak soo ma jira laakiin waa inuu iska ilaaliyo isticmaalka waxyaabihii soomka burin jiray oo mar haddaanu soomba u jirin muxuu isaga ilaalinayaa xurmada waktigaa la ilaalinaya waktigana xurmo gooniyale waxyaabaha waktiga lagu xurmeeyana maxaa ka mida ugu waaweyn in la joojiyo waxyaabaha soomka buriya waktigaa in la joojiyo laga istaago soomku sidaynu ogsoonnahay waa laba nooc soom farala iyo soom sunno ah soomka faralka niyadiisa si aynu sheegnay waagu intaanu beryin ka hor ayaa la rabaa waata tidhi xafsa radia allahu canha laa siyaama liman lam yubayit isawma min alleyl soom ma laha qofka aan habeenkii niyo soomaan ku baryin oo habeenkii aan soom niyeysan qofkaasi soom ma laha nooca labaade soomku waa soomka sunnaha ah soomka sunnaha waa ka axkaam fudud yahay soomka faralka ah meelaha u kaga axkaam fudud iyo niyada ka mid a waxaa kaloo ka mid a qofku isagoo soom sunnaa bilaabay ayuu iska jebin karaa oo asaa'imu lmutatawicu amiiru nafsihi qofka sooman soom uu ku sunnaysanaayo isagaa naftiisa xukumo soomkiisa waa sii wadan karaa waana jebin karaa iyadoo inuu sii wadaa ay u fiican tahay maadaama soomku cibaado uu yahay ilaahay subxana wa tacaala lagu dhowaanayo soomka markaa sunnaha ah niyadiisa waxaa lala iman karaa goor maalinimo ah oo iyadoo waagu uu bariyey oo maalin ay tahay oo duhurba lagu dhowya ama duhurba la gaadhay ayuu qofku iska niyeysan karaa inuu maalinkaasi soomo waa soomka sunnaha ah waxaase shardiya waaga berigiisii laga soo bilaabo inaanu isticmaalin waxyaabihii qofka soomana loo diiday oo hadduu dee qofku quraacdo ama biyo cabo ama cunto uu cuno ama uu galmo sameeyo waagu markuu beriye kadib soom sunnaa ma bilaabi karo laakiin qofka soom sunnaa bilaabi kara niyeysan kara goor maalinimo ah waa qofka aan niyadaa horteed samayn waxyaabihii loo diidanaa qofka sooman wax ka mid a soomka markaa sunnaha ah si aynu sheegnay niyadiisa waxaa la bilaabi karaa waagoo baryey kadib barqaa la bilaabi karaa duhur baa la bilaabi karaa bal sida saxda xataa duhur kadib baa la bilaabi karaa arrintaana waxaa u daliila nabigeeni moxamed calayhi afdal salaatu watasliim gurigiisa ayuu yimi isagoo cunto usoo doontay waxaa loo sheegay guriga wax la cunaa inaanu oolin nebigu wuxuu uhi inii idan saa'ima iska daa haddaa mar hadduu arrinku sidaa yahay waaba soom baaban bilaabayaabe idantu markaa tacliil bay faa'iideynaysaa waxay tusinaysaa sababtu u soomay inay tahay in cunto la waayay ee markii hore aanu soomanayn fa inii saa'imun waa riwaayad kale nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi iska daa hadda waaban soomanahayne riwaayadda abu cawaana uu ku wariyey mustakhrajkiisa ayaa usii cadaan badanoo nebigu wuxuu ihi fa asuumu haddaa hadda laga bilaabo waabaan soomayaa iskabada marka maalinima ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu niyeystay soom sunno ah saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim qaar fara badanoo ka mida ayay ka ansaxday in soomka sunnaha ah goor maalinnimaa ay bilaabi jireen oo niyeysan jireen waxaa ka mid ah abudardaa abu talxa xudayfa cabdullaahi ibnu mascuud anas ibnu malik mucaad ibnu jabal iyo kuwo kaloo fara badan kuwa ay ka sugnaatay saxaabada aan ahayn iyagana lagama soo warin oo lagama soo tabin inay khilaafeen oo ay yidhahdeen arrintaasi waa khalad marka arrintaasi waxay u ekaatay ijmaac sukuutiya saxaabadii qaar inay sameeyeen arrinkaa inay sameeyeenna ay caan baxday oo la ogaaday intii kalena aanay inkirin oo aanay diidin waxa haddaba isweydiin leh qofkii soomka bilaabay soomka sunnaha bilaabay goor maalinimo ah intii ka horreysana aan waxba cuni waxna cabbi wixii soomka burinaya aan samayn maalintaas soomkeeda miyaa loo wada qoraya oo ajarkii uu helaya mise inta uu ka soomay ayuunbuu ajarkeedii helaya sida saxdii waxay tahay intuu soominbuu ajarkeeda helaya intii aanu soomanayna soom aanu niyeysnayn soom uu soomay oo ajar uu ka helaa dee ma jiro waxaana taa u daliila nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wa inamaa likulli imri'in maa nawa qof kastaa wuxuu leeyay wuxuu niyeystay markaa soom aanu niyeysan dee ajarkiisa heli maayo inta uu niyeystay ayuunbuu ajarkeeda helaya masaa-isha niyada ee soomka la xidhiidha waxaa ka mid ah bisha rabadaan waa soddon maalmood ama waa sagaal iyo labaatan maalmood maalin walba goonideeda qofku inuu niyeystaa ma shardibaa mise waxaa bannaan in maalinta u horeysa ama habeenka u horeeya inuu niyeysto inuu rabadaan oo dhan wada soomayo deetana niyadaasaa ku filan miyaa waa masale maxalu khilaafa bayna ahli ilcilm wallahu aclam waxa axwada oo cibaado ilaashigu uu ku jiraa oo qofku cibaadadiisa khilaafka uu kaga saari karaa oo mid aan laysku khilaafsanayn uu ka dhigi karaa in habeen walba niyo gooniya ula yimaado habeen walba niyo gooniya inuu ula yimaado waxyaabaha taa xoojinayana waxaa ka mid a bisha rabadaan soomkeedu waa wada waajib laakiin soomkeedu ma xidhiidhsana oo labadii maalmood maalinkii koowaad sa maantoo kale iyo berri dee habeen baa u dhaxeeya aan la soomahayn oo la samaynayo waxyaabihii maalinimada laysu diidanaa markaa salaadii oo kale maaha oo salaada arkaanteedu way way isku xidhan tahay oo wax munaafi ah oo cibaadada diidaya o soo kala dhex gelaya ma jiro laakiin soomku waa ka duwan yi waxaa kaloo dhici kartaba inay gabadhi xaydaba ama ay nufasaa noqoto oo soomkii mamnuucu ka noqdo qofkii inuu xanuunsado rukso u helo inuu afuro qofkii inuu socdaalo musaafir uu noqdo rukso u helo saasoo kale inuu afuro oo dabeetana soomkii maalintii hore iyo soomka maalintan dambe maalmo waa fursaya inay soo kala dhex galaan oo wax dhici kara wey sidaasoo kale maalin soomkeed haddii uu buro ka dhalan mayso maalmaha kale soomkoodu inuu buro salaaduse waa taasi waa khilaafsan tahay oo qofku hadduu ragcad dhexdeed sameeyo wax salaada buriya dee ragcaddaasi u buri mayso oo intii kale baaqi noqon mayso salaadaasoo dhan baa wada buraysa laakiin soomku isagu waa sidaasi waa cibaadada kala googo-an labada maalmoodna soomkooda waxaa u dhaxaynaya wakti la samaynayo wixii maalinta rabadaan laysu diiday ama cunis ha noqoto ama cabis ha noqoto ama kuwa kale ee lamidka ah walihaada qofku habeen walba waa inuu gooni u niyeysto masaa-isha markaa ka farcamaysa waxaa ka mid ah qof baa isagoo aan niyeysan maalintii u horreysay buu niyeystay inuu rabadaan oo dhan wada soomo dabeetana habeen buu seexday isagoo weli aan niyeysan inuu berri soomo hurdadii baa la tagtay oo waagii baa beriyey marka maalintaa niyo gaara ulama iman niyadii guud ma anfacaysaa khilaafka masaladan ku jira ayaa soomkiisa ku jiraya oo ciddii tidhi bishoo dhan baa mar la wada niyeysan karaa waxay leeyihin mar haddii niyo hore gudaa jirtay taasaa ku filan ciddii tidhi mee maalin walba gooni in loo niyeystaa la rabaa dee waxay leeyihin maalinka niyadiisi waa ka maqan tahayoo soomki uma jiro sida markaa fiican qofku inuu yeelana waa sidaasi waxa weeyaan aynu sheegnay qofka markaa soomaya aynu nidhi niyadaasi ayaa laga rabaa waa inaanu la iman maalinta uu sooman yahay oo dhan maa yaqطacu niyata aw yunaafiha wax niyadaasi jara ama meesha ka saara waxyaabahaasi waxaa ka mida riddada inuu qofku diintiiba uu ka baxo uu gaaloobo dee niyadu iyada lafteeda ayaa cibaado ah mar hadday cibaado tahayna dee qof gaaloobay ka ansixi mayso walihaada fuqahada badankoodu waxyaabaha soomka buriya waxay ku daraan alridda qofku inuu gaaloobo diinta islaamkaba uu ka baxo waxaa ka mida qofku inuu niyeysto inuu iskaba afurabo soomka uu jebiyaba qof baa wuxuu niyeystay oo qalbiga uu ka go-aansaday inuu afuro oo maalinkan uu sooman yahay soomkiisa uu jebiyo soomkii waa ka buraya walow yaanu samaynba wax kaloo soomka buriye waayo niyadii buu jaray maalinka oo dhan waagu markuu baryo ilaa gabalku uu ka dhacaayo waxaa la rabaa an yastasxiba niya niyadaasi inuu la saaxiibsanaado oo xukumkeeda uu wato oo wax niyada anfinayo meesha ka saaraya inaanu la iman haddii uu markaa niyeysto inuu iska afuro taasi ayaa meesha ka baxday walihaada qofka go-aansada inuu afuro markaasuu soomka jabay walow yaanu samaynba wax kale oo soomka buriye amase soomka jabiye laakiin haddaanay arrintu go-aan qalbi ahayn ee hami qura ay tahay inuu ku hamiyey laakiin aanu go-aansan ama khaatiro ay tahay wax qalbigiisa kusoo duulay uuna kusoo dhaco waswaasoo kale ah taas iyadu soomka ka jebin mayso ee qastigaa jaasimkaa go-an ee uu u qastiyey inuu soomka jebiyo ayaa soomkii ka jebinaya qofka qofkii haddii uu soom niyeystay oo uu miir doorsoomay ka waran ila intaa uu miir doorsoon doorsoonsan yahay oo dhan niyadii baa ka maqane qofku isagoo sooman oo soom marka hore niyeystay haddii uu miir doorsoomo laba xaalood buu yeelanaya xaaladii waxay tahay in maalinkii oo dhan qaybuubada uu ku jiro ou yahay qof miyirkii uu ka maqan yahay oo waxba aan ogeyn xaaladda labaadna waxay tahay inuu soo miraabo wakti maalinkii ka mida walow wakti yarba ha noqdee haddii aanu soobo miraabin ee kooma un qofku uu ku jiray maalintii ramadaan oo dhan sooma jiro walow markii hore mid niyeystaba ha noqdee sababta aanu soomku u jirinna waxay tahay ilaahay xadiidulqudsiga wuxuu ku yidhi markuu soomka ka hadlaayey yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli wuxuu cuni lahaye wuxuu cabi lahaye shahwadiisii ayuu aniga daraadday uga tegay qofkaasi soomay buu ihi ilahi subxana wa tacaala qofkan maalinkii oo dhan miyir doorsoonaa miyaa la odhan karaa wuxuu cuni lahaye wuxuu cabi lahaye shahwadiisi ilaahay daraaddii bu uga tegay mee lama odhan karo mar haddaan la odhan karin mid sooman maaha laakiin qofku haddii maalinkii wakti ka mida uu soo meeraabo walow wakti yarba ha noqdee walow intii badnaydba mid kooma ku jiro miir doorsoonaaba ha noqdee isaga soomkiisu wuu ansaxayaa oo waxaa kaasi uu la mid oo laga qiyaas qaadanayaa qofkii hurday ee seexday ayaa uu la mid yahay sida kaas soomkiisu aanu u burahayn kanna waxa weeyaan soomkiisu buri maayo haddii qofku uu waasho isagoo soom niyeystay waalidu ma ka burinaysaa niyadii soomka iyada lafteed waxay la mid tahay iqmaaga ayay la mid tahay miir doorsoonka oo waalidu haddii ay tahay junuunku haddii junuun mubiqa oo maalinkii oo dhan qofku uu wada waalla oo lam yasixa shay-an min nahaarih maalinkii wax ka mida aanu miyirsanba qofkaana soom uma jiro haddiise maalinkii qayb ka mida uu miyir qabay maalinkii ramadaan qayb ka midana qof waalan uu ahaa qofkaas soomku waa ka ansaxaya oo waalidu sideeda uma jebiso soom qofku isagoo miyir qaba uu bilaabay oo waxa weeyaan uu niyeystay axkaamta markaa niyadu aada iyo aad bay u tiro badan tahay laakiin in inahaas ayan insha allahu tacala kusoo koobi doonaa waktiga intaa hadhayna insha allah su-aalahayn u banaynayna wallahu aclam wa sala allahu calaa nabiyina mxamedi wacala alihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira